Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinaya arday dhammaysatay quraanka kariimka iyo kutubada diiniga ah kana aflaxay mu'asasada Al-Minhaaj. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga Bahda Waxbarashada Waalidiin Macallimiin ardayda qalin-jabisay iyo marti sharaf kale. Maamulaha mu'asasada Al-Minhaaj ee gobolka Karkaar Yaxye Axmed Maxamed ayaa ka waramaya ardayda qalin-jabisay isagoo waalidiinta kula dardaarmay in caruurtooda ay diinta Islaamka baraan.
Een waxaan horta u hambalyeeynaa ardayda yar yarka ah ee lagu ababinayay akhlaaqda wanaagsan iyo diinteena suuban. Een sabanka ila maanta joogno waa saban aad iyo aad fitantu ay u badan tahay. Een waalidiintuna waxay hayaan shaqo aad iyo aad u adag. Waalidka labada ilmood dhalay ka badan iska badaayay wuxuu aad ugu dhibban yahay tarbiyadda ciyaalka. Sabankana joogno waa saban miidhiyihii uu aad saameynin oo ku leeyahay ciyaalkii ay asxaab xun oo aad u fara badan iyana ay dhinaca ay kala heshiis yihiin marka waalidka waxaan horta kula dardaarmaya dadaalka ay wadaani inay sii laba jibaaraan waa ognahay dadaal kuma yara oo xaalado badan oo ay aan loo dulqaadan karin bay gacanta ku hayaanin hadday ugu horeyso waalidka caruurta akhlaaqdoodii iyo barbaarintoodii iyo raashinkoodii iyo intaas ayadoo ay jidha haddana waxaan rabnaa inaan intaa kusii fara adeegno aynu aynu uga sii dhowaano qaar ka mid martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda qalin-jabisay dadaalka madarasada isku xidhaanta waalidka iyo madarasada waxaa ii soo baxday waxaa weeye arday u diyaarsan inay waddadii cilmiga ay cagta saareen meel fiicanna ay hayaanin aad iyo aadna mudan tahay in lagu sii dhiirigeliyo waxaana leeyahay halkaa ka sii wada awrka madaalo weli waa hogadii qofku markuu wax barto oo uu dadaalo uu hagaagsanaado wuxuu bulshada ka yeelanayaa mudnaan gaara laakiin haddii aadan dadaalin oo aadan guntiga dhiisha iskaga dhigin wax mudnaana bulshada dhexdeeda kuma yeelanayso bal waxaa noqonaysaa kuwa la dayriyo oo oo bulshada waxa weye laga dhex saaro marka ilaahayna kama dhigo kuwii bulshadooda ka dhex baxa ilaahay hayna ka dhigo kuwii bulshadooda ku dhex jira oo aan hareerna uga bixin ilaahay subxaana wa tacaala dembigeenna iyo dembiga waalidkeenba allaha dhaaf dufcaddan ayaa dufcaddii shanaad ee dhammaysay qur-aanka kariimka tan iyo markii la aasaasay mu'asasada al-minhaaj